dhegaystayaal hamiin faylan ah ku dhawaada warkamin ee idaacadda warsan qodobada wararkeenan kuwiin dhegaystayaal walibaa ku mid aha bulshada ku nool magaalada baydhabo oo siyaabo shala duwan ku hadalay sida lanka taxdiri kara cudurka covid tumi sagaala wasiirka hore wasiir hore oo ku tirsan koonfur galbeed oo sabaaqan dari ini walaqobada xaalada ku isboonaatay degmada weejid ee gobolka bakoolaha dhaqdhaqaaga suuga heela ee magaalada baydhabo ayaa waliba usina ku jira isbedel xillo iyada lanshal waa xilli la shalgadayo hoolaha noocyada shala duwan ee suuqa magaalada baydhabo holgal lagu soo beeyay jidkiiska hirowa gobolka gobolada banaadir iyo shabeellada hoose oo dadlaan qoboday howlgalkaasiya soomaaliya wasiiro ku tirsan maamulka somalilan oo la kurma in la ku helay cudurka covid tumi sagaal akhbaaraadka banaanka warbaahinta warsan oo nimadan sii hayta waliba ku mid ahaa wararkii ugu dambeeyay ee banaanbaxyada ku dareera magaalada minneapolis ee dalkaasi maraykanka
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
dhugunsiyaal lahaana se waliba haayana qodobada wararkeena ku wiinaya ku dhawaada warkii oo fisana bulshada ku nool magaalada baydhabo ayaa weliba iyo siyaabo sharaduunyon ku hadalana sida lanka taxdiri karo cudurka covid toban sagaal oo saameyn weyn ku heliday gudaha dalka soomaaliya sida faahfaahinta warkaasi ninka fiiriya waa cabdinaasir axmed mayow
tan iyo markii cudurka coronaviruska ka bilaabaday adduunka iyo amayba dalka soomaaliya isukumidayaha dalalka afrika eedkan saameeyey cudurka iyo gobolada dalka kafaafi koonfur galbeed ya ku mid ee miilowsa kafaafi waxaana ku mid dadweynaha magaalada baydhabo iyo ku hadalay sidii uon ka taxadirayaan cudurka xilligun faahfaahaya anuuay magacay maxamed cabdulaahi cabdi olinka south tor cofi maybwa haddianu ku hadalo cudurkan oo adduunyadu macnaha saameynta weynka weeladi ee covid nineteen ta wacyigelinta oo biyahayta wasaaradda caafimaadka waa wacyigelin eedun faylow laakiin markaadan fiirida dhinaga bulshada mayba waa ma inaiska jiraan dad oo wacyigelinta qaadadow iyo dad oon qaadadaana oo mayleeraayusen cudurkaasba macnaha ina jiraba macnaha in aaminsanaayna hadda magaalada markaa dhex marta meeragaasee dad oo talooyinka caafimaadka wasaaradda oo biyaasi qaadadaayaan saasoo kale maaskariga oo lihiridaha inhirin galoofiska gacmoonka jara dad oo meeragaase issalaamow hab isiyaw oo mayleeraayusen cudurkaasba mayleeraayus hadda aaminsanayna idad oo kufeejigan oo macnaha talooyinka qaadadaayan markan dadka saasanska jiraan markana qaada hadda mayleeraayusan ahaantay maybwaan cudurka maybwa iidan qaada talooyinka wasaaradda caafimaadka biyaasa saas oo kalena maybwa dhammaan mayleeraayus walaaliin ku horseeday cudurkaasi suu biyahayna sida haddii hada fadhi ina gacmo iska dhigna mayleeraayus markuuna macnaha unhinta joogan ina mayl talooyinkii oo wasaaradda biidii dhammaantiyo irooda fiyaawanta walkasta ilaahay biyo waabadna karki anaga bahmiinki mahobowdu kor hoban hobowdu sankeena saar naqaska ay hirme an ma isticmaal kor walaa walki dhow nasiib kaa qabtay ogaa ka sooday bakti nasiiba ka soodan walba mun isticmaalayana sankay miraay magacay fata abdullaahi saaliyare haddaan ku hadal wacyigelinta oo coronavirus ku saabsan meeraan ee wasaaradda bawalaay wacyigelinayba wasaaradda d c may la faday intii oo iidinka tig doonaad walaagi la sheegay amarkii la sheegna intii la qaado la fade ilaahay subxaana wa tacaala rooga qaadir sii nin rooga may la faday markan walaagi oo wacyigelin eh oo may la eraay oo hay-adda oo w h o b d t may la faday intii la sameeyay wacyigelinta horta amarkoo la hasheeg dadku qaadaayan dadku oo may jaraan oo leesi leesi isku dhigaayan walaagi la hasheeg oo walaa udurka la sheegaay bab dildmeel walaagaas day ka ahleeyaan markaan may erafada intii oo waayigelintii silaasinkshayin qaaddan gaamooyin intii isku dhagdan oo sufaylan farxaadan ya fariinka dirilay maaha qalabkii ka isticmaalay inkastoo aan haysana oo intii la helo iidan adagda inshagada taladaan ilaahay ilaaha tala saaraan intee mayl faday intii aad dhoorsito laga faday nanka horta salaanti mayl eraay salaanti waajibu laakiin salaanto gaantan lisgiliyow waajib nanka mayl faday korintaada ku erta assalaamu calaykum waraxmatullahi assalaamu calaykum magaayo noo leero xabiib cumar suufi rooyanta caafimaadkeeda iyadan gaadadaana koley masuugleena say raabta idahanku tabna casarkeena gadaan casarkeena idaanseenon galnya isku dhaqaan marka galnya isku dhigno dharku isku bedelna madaase idu horun galaa nadaafad leenka horseedan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa wada dadaale eitlanku ka horseedow cudurka coronavirus
idaa mahadsanyi abdinaasir axmed mayowa wasiir hore oo kutirsanaa waa ku tirsanaa jiray koonfur galbeed ee soomaaliya weliba uuse baaqandiray inay waluqobada xaaladda ka cusboonaatay degmada weejid ee gobolka bakola sida faahfaahinta warkaasi ninkufiriya waa maxamuud ali cabdullaahi
wasiirkii hore ee baabuurta irka iyo dhulka dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdulaahi aadan axmed balaag yaa ku hadlay abashooyin ku saabsan aanooyin qabiil ah kubahayta degmada waajid ee gobolka bakoola oo iska haysan bulshada qabiilada ee degow waana ka nool degmadaas welibanusu sheegay oo eedeen kulol enjeediyey intii arrintan maamulka degmada waajida ku dambeeyan waana ka guuldaraysan intiyo khaliyan waana dhexgalana qabiilada iska haysada dhulka way eedda injeediyey oo arrintiyeeda mas-uuliyadiya laha maamulka degmada waajid dadka laka eedayo haayano yow qabiilma ee reer hadan iyo reer jirhong miisa haysadaan maamulka degmada waajid ayaa iskule eediyeede sababta ma eed lambar one ummatiyoo mas-uulan eh yoo maamul eh wali waha ummati dhulaaska qobsad yoo la fadaayo ini go-aankama dambaysa ha ku saaran wali haqan leyna dhul ay la horta dhulka ilaahay le dowladii markaas jirto mas-uulku eh dhulkan aniga biidi shacabka siida ama tare danguudu dhuldowladeedu malbiyawaniyad waay maalin walba xabadalaka ridi toori liiska dhowy liin leey leyla maamula jira gudoomiye degmi roog gudoomiye ku-xigeenka roog councila roog waay inka guulaysida waay anigoo umatishal higan oo eran war adiina mayla raay melihiidi adiina melihiidii danguud waa era koraa ma eh cidda la sii koraa ana wali qabay arrintiyeede yoo ka lugle dhibaatadan iyo wada maamulka degmada wed dhinaga kale uu soo adirjeysii wadada iyo baaqandiri maamulka koonfur galbeed gaar ahaana madaxweyne abdiasiis xasan maxamed laftigareena oo usu sheegay intaan hayna inti la dhegaysada qayladhaanta dhinaga aanooyinka qabiilaha kubahayta degmada waajid ee gobolka bakoola iyo inka dambayn madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen dhawaaqa weejid hanoo deelowka una dhegaysado korname mudane madaxweyne mas-uuliyad kiin huraane taalmeeliyeeda eh hay-adooga ka shaqale andar degmada waajid wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciddi adaan doorata iyo wasaaradda amniga andar dhawaaqa weejid hanoo deelohay antuuna dhegansado korni ama isku hundhataro korni antown wali abiilka ha kagabagabaayey arrintiyeeda ani liisku dhega tara ama lisahilada ha dhaafti arrintiyeeda tallaabadii ka haboo mudane madaxweyne aneedan ku qaada wafdi degdeg eena andar insha allahu tacaala wali wali jeela ani abiilkay deeli doon cid kastoo iyo qusayt oon ka horeyey madaxweyne cabdicasiis dhulalka hateyska haysan qabiilada dego degmada waajid ee gobolka bakoola ma ee iska qabsigii inka horeeyo qabiile oosukudhi deegaanadan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya bilooyinkii unahdhaafni walibayo kuriyana degmooyinka koonfur galbeed sida degmada diinsoor degmada buurakaba degmada walaweyn waana majarta ilaa yoona hata idwalkuqubati arimogasayti markii la kuraawa baaqilandiri dadka ishaysada
ciidan maasanya maxamuud ali cabdulaahi gaabsha dhaqdhaqaaqa suuqa hoole ee magaalada baydhabo ayaa weliba ku jira isbeddela xilli eedlan shalgada iyo xoolo noocyadii shal duwan ee lagodo gudaha magaalada baydhabo sida faahfaahinta warkuuninkafiria waa cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan
weli ku dambeeyey dhammaadkii bili ramadaan ee lahdhaafi weliba dhaqdhaqaaqee dhanfayla use ku jira shalgadowka xoolo nool ee lisheenow suuqa xoola ee magaalada baydhabo arrintan yaa ku dhalatay markii dhowaan sacuudiga iyo dib anfasaxin dhoofka xoola ee lakusheenow guda dalka soomaaliya ee landhoofiyow dhinaga sacuudiga tan iyo weliba dhaliiday ini ganacsiga xoola dhaqdhaqaaqa faylowse waaldhada idaacadda warsan iyo wariyaal ku tirsan weliba iyo geeka booqdeena suuqa xoola nool lakagadow ee magaalada baydhabo welibana suuqa buuxdhaafiyey kumana xoole oo iniskijara gaal irin loo iyo dameer dhammaan iyo weliba iyo leyna suuqa fayla hohaada kordhoofe iyo xaano qalinga yuusuf xasan ibraahim weliba uuse ku mid ayaa dalaalinta suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo welibana usiidaacadda warsan aan ku warmay isbedelka suuqa ku jira suugsaada daragayd intun geela fara badan la roogan halhaba mukunagada intun geela oo faraasha ilaahay inta deersiya oo hadda suuqan sulin habad mukunagada walgada baahadiyo badati luuda saas oo kale walmanagada geekera haddii labaatan neef haddii koyta tumalgada tumalnagada mantii hamar bes walaa baydhowlika gore hankal hamarle keekaan meel walugudaay malaay marka geelan inta hata tiridis ilaahay dhammaysa inta dhan walbuma kunagada baadisa badati haano waydhoofiye haano baydhowlika gore haano hamara langude salaamu arag geeki ramadaan hortiis inti ramadaan hangan labaatan neef hadii kohayta tuman hadii lagahay tumankeela nagadaaan dadjo laagaan waayeen walnagaay haddii walaagman waaysinimale howlaba dadka yaraadaan intuu hati geela faraaji deerti walaagun loo inta dhan ad aragahayd walaan dhan walgadale xuseen cali xuseen welibaa uuse kumid ayaa dalaalinta qaybta erinka welibana uuse idaacadda warsan ku warmay sidee shalgadowka iyo isbedelka qaybta erinka ku jara ilaahay hata intii soonfurta i dhabtan socka meeshaanay dhoofitaankan oo yani oo badilidilya waalidi martatiidiyo waalidi iyo urjaalka iskiri maynan dhoofiy abudabi iyo sacuudig iyo aan dhoofisidaan filan jarjari aan raboobnidin awaaji hatafayliyi suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo iyo kumid ah suuqyada guda dalka kiyaala hanka dhaqdhaqaaqa fayle yeeda oona guda suuq iyo rogan ganacsato shalduwan oo meelo shalduwan oo dalka iyo dibadiisba xoolo yoon dhoofiyayaan cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan raadiyo warsan baydhaba
idan maadsan yaha cabdulaahi weli dhegeystayaal wararkeena habeenima idaacadda warsan yaa ku guda jirnaa dhaqya waa howlgal iyo suubienga ciidamada booliska iyo xan dowladda federaalka soomaaliya ayaa weliba iyo kusuubiena jidkiiskiirawa gobolada banaadir iyo saasoo kale shabeellaha hoose welibana laha ku waramaaye inay howlgalkaasi iyo suubienga ciidamada iyo dadta ku qabdenga sida wararkaasi ininkafiria waa tawakal cali cumara
howlgalkan ayaa si wada jir ah waxaa u fulinaya ciidamada haramcaska iyo kuwa biliiska soomaaliya howlgalkan ayaa si gaar ahi waxa uu ugu socdaa inta u dhexaysa deegaanada lafola iyo ceelasha biyaha halkaas oo dhowaan dad shacab ah waxyeele ka soo gaadhay qarax miinaa oo ka dhacay wadada xiriirsan muqdisho iyo afgooye inta la ogyahay toddoba ruux ayay gacanta kusoo dhigeen ciidamadan howlgalka ka waday inta u dhexaysa lafola iyo ceelasha biyaha sida uu warbaahinta goor ugu xaqiijiyey taliya ku-xigeenka ciidamada boliiska ee deegaanka ceelasha biyaha howlgalkan ayaa waxa uu saameeyey gebi ahaanba isu socodka dadka iyo gaadiidka ee gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose lama oga sida uu ku dambeyn doono howlgalkan maadaama laamaha ammaanka ee shabeellaha hoose ay ku dhawaaqeen howlgallo ammaanka lagu adkeynayo iyo sidoo kale howlgallo ay sheegeen in lagu baarayo miinooyinka goobaha loogu shakisan yahay inay ku aaseen al-shabaab balse ma jirto ilaahay haatan faahfaahino ka soo baxaya howlgalkii maanta ciidamada boliiska iyo kuwa haram caska ay ka sameeyeen inta u dhexaysa muqdisho iyo abgoye isku soo wada duubo howlgalkan ayaa la sheegay in haatan uu hakad ballaaran u geliyey isu socodka dadka iyo gaadiidka gobolada shabeellaha hoose iyo gobolka banaadir tawakal cali cumar wararka radio warsan gobolka shabeellaha hoose
ciidan mahadsanyo tawakal ali cumara madiinaha dowlad goboleedka maamulka puntland saciid cabdulaahi dani oo uusa xalay uusa jeedi hadal jeedinta saddexaatan iyo markii uusa bilaaway inuusa bil welbo asniintuunka hore aytuusan la hadala dadweynaha ku nool deegaanada maamulka puntland weliba uusa hadal ay ku hadalaya arrimo dhowre oo ku saabsan ah maamulka puntland iyo soomaaliya markuusuu ku hadalay qorshaha doorashada soomaaliya iyo weliba uusa sheegay in maamulka puntland yoon aqbalo doono dhammaan hanaanka doorashada soomaaliya haddii yoona tashay lansursuubina madaxda maamulka puntland weliba uusa sheegay in puntland yoon qayb qaadan doona hanaanka doorashada ee la qorsheeyaya oo ku dareera gudaha magaalada muqdisho haddii lana deerna heshiisa siyaasadeed oo buuho dani iyo weliba sidoo kale uusa xusay in iyo uma tila doona hanaanka doorashada xildhibaanada kujeeda lamada aqal ee golaha wasiirada soomaaliya maadaama yoon kooyi korna ama yoon ku hadalna doorashada maamulka waa maamulka puntland waliba uuse sheegay saciid cabdulaahi deni in lamada xildhibaanada matalow dowladda dhexe ee maamulka puntland ilaa iyo hadda iyo jawaab eedanku hayna oo keedanga siyaasadda doorashada maamulkaasaya ugu dambeyntii waliba uusa baaqan darayni heshiis siyaasadeed lagu deera hanaanka doorashada soomaaliya ka hor intii lan bilowna qorshaha hadda ku dareerta ee doorashada soomaaliya la filaya lama wasiir oo ku tirsanaa wasiirada somalilan ayaa waliba la ku waramaya inay laku helay cudurka covid tomis sagaal ama coronavirus sida iyo xaqiijiday wasaaradda caafimaadka ee somalilan sidoo kale waliba jira wasiiro kale oo lagu baaray coronavirus balse lakuwaya xaaladii caafimaad yeetato ee danfaylanga wasiirka maalgashiga ee somalilan maxamed axmed cawid ayaa waliba li sheegay inuu islaku helay covid tomis sagaal bartista twitterka ayaa waliba wasiirka siina qoraal saldhigkiisa ku sheegay inay xaaladiisa caafimaad yeetato ee danfaylanga somalilan ayaa waliba ku mid ahaa meelo sida weyn ansaamay covid toban sagaal islamarkaasna wasaaradda caafimaadka ee somalilan iyo wadda dadaalo keedan siday laan afjar laha islamarkaasna lanka horseeda lahayo coronaviruska ankiraanka shan kun iyo lix boqol oo qof iyo lanqoobada magaalooyinkii alla dalkaasay maraykanka tan iyo markii bilowtay banaanbaxyada laan ku horjeeday dilkilinjay sida gero florida oo saaya qof midoowa isla markaasna booliska dalkaasaya magaala waa dalkaasay maraykanka iyo fulan dilkaasaya sida la sheegaya ama warbaahinta wakaalada ee bida yaa waliba ayay sheegtay inay hadda ciidamada iyo hiraan ku dhowaada shan kun iyo lix boqol oo qof oo lala xiriiriyay inay kudambooyan ah rabshado ku dareera gudaha dalkaasay maraykanka ciidanka ilaalada qaranka ayaa waliba ayo bilaawena howlgal iyo fadaahyan iniyo kahojanga banaanbaxyaalka inta badan ka dhikaya gudaha dalkaasay maraykanka frin fana waliba usaya qofkii la dhalday qofkii midowgahay ee iyo dilan ciidamada caddaanka ee booliska dalkaasay maraykanka walibana uusa ballan qaaday inay beesada uskubiidona aska gerofleda oo sida usa xaqiijay ama usa sheegay walibana uusa sheegay inay miidkaasa ilaa iyo hadda lundugna dhinaca kale wargeysyada kubahay gudaha dalkaasee maraykanka waliba iyo sheegahayana inay qoyska qofka midooga hayusa kubahi iyo muujahayana taageero keedan dadka banaan bahay maadaama ilaa iyo hadda cadaalad rasmiya uusan helin qof raasaya dadka banaanbahka dhikaya waliba iyo ndhawaadeen minka id ee dalkaase maraykanka lunka aramiyow walibana iyo booliska dalkaase iyo sheegana iniyo isticmaalahayn sunta dadka indhoo kilmaysiyaasa madaxweynaha maraykanka donald trump waliba uusa sheegay inay usa ka-obsi qaba inay xaaladda maraykanka iyo sii xumaata donald trump waliba uusan hanjabay inuusa ciidamo usa sheeno doona jidadka oo hadda banaanbahyada iyo ku dareeranga walibana uusa sheegay inay ciidamada la fara doona ciidalaha cididiida inayo toogasha waa iyo toogadanga kuriyadda markee askariga booliiska hay ee caddaanka magaalada minneabolis oo qof midooba usoo kadile waliba xaaladda iyo haaditoo sii xumaatay walibana magaalada minneabolis ee dalkaasi maraykanka dad badan hanta miilasay iyo kuwayan islamarkaasna banaabaxyada iyo sheegen inayo gubenga dhinaca kale madaxweynaha maraykanka iyo saasoo kale xildhibaanada minkeed dalkaasi maraykanka waliba iyo eediyon ku xumaadeen dhibaatadii saasoo kale dhacdadii ku dhiiday magaalada minneabolis ee dalkaasi maraykanka donald trump waliba uuse sheegay inay barasaabyada gobolada maraykanka iyo guddoomiyaasha magaalooyinka iyo ku guul daraysadanga inayo xakamayanga banaanbaxyada oo milwebion isku kooyahayanga barasaabka gobolka minnesota waliba uuse sheegay inayuusa koobsi qabo inay banaanbaxyadaasay meelo in isku kooyahayn usasaba u korta inay coronaviruska usafidusus sii faafa gudaha dalkaasaya maraykanka dhugunsela warkeemiin sugura dareertan warbaahinta warsan ee magaalada tambaydhabo surkuwanin ku dhanyo warku waliba hasaartay shukri ismaaciil axmed shukri badhaanga waliba siina dareersiyaano cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka mada ku deerto asaabti oklu qayb qaadatiya umaanaga dhanka farsamadu waa cabdinaasir axmed mayo intii warkun warlamada reedun kulmaana waa cabdirashiid rashka oo siinkutoosasiyo hamiin faylanga